bsm اllah alxamdu lilah wanaa lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi sala اllahu alayh wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxam araaximiin rabbi callimna minhu maa jahilna dakirna minhu maa nasiina waa darsigii sideedaad kitaabka la yidhaahdo alraxbiya fi lfaraa'id waxaynu ku soo jirnay baabu man lahu hulud dadka wax ku dhaxlaya hulud baynu soo maraynay laba qolay ahaayeen hooyadii baa la soo hormariyey hooyadii markaa ulu inay wax ku dhaxlayso markii la helo shuruudaas walad haddowsan jirin meydku maaragtay weladkiisa ama walado ibni ama tiro walaalo ah labaya wixii ka badana rag iyo dumar waxay doonaan ha noqdeen ulu bay hooyadii qaadanaysa taas waa intaas hooyadii baa marka intaan qoladii labaad weli la gaarin iyadii baa weli socota waxaa jira laba masalo oo la yidhaahdo qaraawiyataan ama cumariyataan ayaa la yidhaahdaa labada masalo qaraaweyn ama qaraawiyatayn ayaa la yidhaahdaa hooyadu markii shuruuddaa la helo ulu bay qaadanaysay waa ulu ulu jamiicilmaal xoolahoo dhan saddex meelood markii loo qaybsho markii shuruuddaa la helo meel bay qaadanaysay wawariahu abawaahu faliummihi ulu hooyadii ulu baa u ahaaday maydkaa hooyadiis ulu bay leedahay qur-aankaa ku dhawaaqay labadan masalo hooyadu ulu bay qaadan laakiin waa uluu maa baqiya qofka kaloo ahrufaralkaayoo meesha jooga markuu wixiisa qaato ayaa xoolaha soo haray bay uludkeed qaadan ee xoolihii oo dhan oo uluu jamiiculmaala qaadan mayso waa laba masaloo dhib yar wey xilligii sayd cumar bay dhacday radia allaahu canhu oo sayid cumar baa xukumay masalada iyadaa ayib hooyadu inay ulusulbaaqi qaadato bacda asxaabi alfuruud dadka ahlu faralkaa markay iyagu faralkooda qaataan hooyadu inay qaadato ulusu maa baqiya qaraawiyatayn waxaa loogu magacaabo waa caanbaxooda laba masaloo caanbaxay weeye waa la yaqaanaa waa la maqlay waa la ogaaday kalkowkabilaqari sida xidiga nuurka badan ee ifaya oo kale qariibatayna waa la yidhaahdaayo waa liqaraabatihima masaa'isha faraa'idka dhexdooda waa laba masaloo qariib oo kale ah waaya cumarna waa loo nisbeeyeyoo cumariyataynna waa la yidhaahdayo hadda sayd cumar baa xukumay oo xilligiisa bay dhacday waa tana wain yakun zawjun wa ummun waab wain yakun zawjun wa ummun waabu fa hulusu lbaaqi lahaa murattabu wain yakun haddii la helo zawjun zawj waa ninkii gabadha qabay dhimatay iyo wa ummun hooyo iyo wa abun aabe fa hulusulbaaqi baaqiga xoolaha baaqigaa saddex meelood meel baa lahaa hooyada u ahaaday fa ulusulbaaqi ulusulbaaqi baa lahaa iyada muratabun yaa loo ratibay ay leedahay wey gabar baa dhimatay waxay ka dhimatay ninkeedii ninkeedii zawj baa la yidhahda aabbaheed iyo hooyadeed waa intaa keliya ninkeedii aabbaheed hooyadeed bay ka dhimatay bal u fiirso waa soo madhaye zawjku maanta waa reer maxay muxuu qaadan waa reeranis waa reeranis wax welada ma jiraan waxaa la jooga aabbe iyo hooyo baa la jooga gabadhaa dhimata aabbaheed iyo hooyadeed iyo ninkeedii bay ka dhimatay marka zawjku mar haddaan wer wela jirin weladu imnina jirin waa reeranis xoolaha kala barbuu rabaa hooyadaani sidaa qaacidada ku soo baratay waa ummee oo hadda labadan beedoo naga horraysoo xalay aan akrinaba ay sheegayeen waa reera ulu welad ma jiro weladu ibnu ma jiro walaalo tacaduday ma jiraan waxba ma joogaan wixii loo diidaye waa markii uluka qaadan lahayd oo weliba xoolahao dhan uludkood in la siiyeel rabay iyo aabbe intaasaa jooga meesha la qur-aanku markuu yidhi faliummihi ulusu hooyadu ulu bay qaadan aabbihii waxaa laiska garanay laga aamusayo hadday ulu qaadato labada kale inta kaloo qaadanaya aabbihi hooyo keliya hadday dhaxlayaan dee hooyadii shuruuddii baa la helay saddex meelood meel ha qaadato isna uluaanka kale ha qaato waay hawshaas hooyadan marka hadda haddii la siiyo xoolihii oo dhan ulukood yaa waxay meesha ka imaanaysa iyadoo hooyadii ay ka xoolo badatay aabbihii sidaasna si lagu yaqaanay faraa'idka ma ahayn oo labada jiho labada kan ragga iyo kan dumarka ay meydka u siman wiil iyo gabar gabar ukhto iyo akh yaa inay maaragtay lidakari midla xadiluntayayn baa lagu yaqaanay hooyadii oo laba qaadata aabbihiina hal qaato isagiina rag yahay oo abkii yahay hooyadii laba jibbaar qaadato ama wax ku dhow baa labadaa masale ka soo baxday taas waxaa la yidhi reerka saaa laga daayo maxaa la samaynaya sojkan waa reeranis waaye hooyana waa reera ulu marka ulu makhraju ulu oo saddex ka baxa iyo nis oo zawjku makhraju nis oo laba ugu ka baxa yaa markaad isku fiiriso waa laba iyo saddex isku dhufo waa tabaayuna laba saddex lagu dhufto waa lix zawjku muxuu rabaa kala bar nis buu leeyahay soo ma saddex ha qaato maxaa soo haray saddex saddexdaas ulukood hooyadu ha qaadato ulusulbaaqi xoolaha haray oo saddexda ah ulukeed ha qaadato xabad ha qaadato labadana ha qaadato aabbuhu sidii la arki jiro isnaguna qaato iyaduna ulu haddii la dhaho ulusulmaal ha qaadato xoolahoo dhan saddex meelood meel lixdii markii zawjkii saddex qaato lix maxaa misna ulu ah waa labo hooyada haddii la dhaho ha qaadato xabad baa odayga usoo hadhay odagio xabad qaatay hooyadayo laba qaadatay maydkiina u saman yihiin isaguna raggii yahay baa meesha imaanaysa laakiin calaa marka xaqiiq ahaan masalada u dhuuxdo ulumaa baqiya wixii haray ulukeeda ay qaadatayoo xabada saddexdii hadhay xabad ka mida markay qaadatay xaqiiq ahaan lixdii markaa u fiirisid waa un sudus waa un iska hal qori yaa ee maxaa ulu loogu magacaaba ulu waxaa loogu magacaabay baa yidhi ta'aduban maca alqur'aan qur-aanka maciisaa la edabsanaya qur-aankii baa ulu hala siiye yidhi haddaad dhahdo sudus baan siiyey ama magac kale u bixisid yaa waxa weeyaan ta'aduban maca alqur'aan qur-aankaa laga haybaysanayaa wax waa la edabsanayaa maciis marka waxa weeyaan ulu maa baqaya laiskaga magacaabo xaqiiqatul amrina kolley waxay qaadatay waa loo jeedaa waa hal qori wain yakun zawjun iyo wa abun iyo wa umun waumun waabun fauluulbaaqi uluulbaaqi baa muratabun lahaa wey gabadhaa loo ratibay ay leedahay wey masaladaa wata waa masaladii hore yaa qaraaweyn ama cumariyatayn yaa ama hariibatayn masala wata masalada labaad waa tana wahakadaa waxaa kuula mid a maca zawjatin zawje maceed iyo fasaacidan wixii kasoo ka sii badan hal zawja hal xaas wey iyana waa la mid maxay ka dhigantaa markan zawjkii baa dhintay ninkii gabadha qabay baa dhintay hadda awal iyadaa ay ahayd qoftii dhimatay soo maahayn hadda zawjkii baa dhintay zawjadiisii ama zawjaad waxay doonaan ha noqdeene yaa fasaacidan bay la ku yidhi xaaskiisii aabbihii iyo hooyadii weeye inta kale waxba iska bedelmaya labadoodan baa hadba mid dhankiisa ay ka imaanaysa iyaduna waa la mid hadda zawjadaani marka meeshii wax welad iyo weladu ibni iyo waxba ma jiraan zawja waa reera maxay waa reera rubuc ama waay reera tuman inaysan ahayn waa la garanaya waa reera rubuc afar meelood meel waka hooyadaanna waa reera uluf haddii sidii oo kale laga dhigo waxaa imaanaysa hooyadiioo ka xoola badata aabbihii waxaa leeyahay masalada ha la soo gaabsho soo jirsoo reera rubuc maa iyadaa ahlufaralkii kale ka joogtee makhrajka nasiibkeedu ka baxaya ha lagu dhiso masalada afar ku dhis rubuc afar buu ka baxa soo maa afar maxaa rubuc ah hal xabo afar meelood meel hal xabo zawjadaani ha qaadato ama zawjaad badan hadday yihiin maxaa soo haray saddex saddexdaas ulusulbaaqi xabad ah hooyadu ha qaadato labada kalena odaygu ha qaato saddexdaan hala fiirsho ulusulbaaqiga soo war cad maaha waka haddaa isku fiiriso zawjada makhrajkeedii iyo hooyadan iyo masalada xaggaa geysidoo waxaa imaanaysa markaa hooyadiiyo ka xoola badata aabbihii afartaanba ku dhis soo gaabi waxayna dhahaan nimankan fa tarku tadwiili lxisaabi ribxun xisaabta dheeroo laga soo gaabsado waaba ribix iyo faa'iido xisaabaha dheerdheer ma jecla nimankan faraali meel dhow masalada haddii laga helayo meel dheer in la geeyo ma rabaan masaladii kale wata wahaakadaa waxaa kuula mida waa masaladii labaad wey maca zawjatin iyo fasaacidin wixii ka sii badan waaye masaladaa markii sayid cumar xukumay cuhmaan bin cafaan iyo cabdulaahi binu mascuud iyo zayd binu haabit iyo raggaasoo dhan baa waafaqay madhabu la'imat alarbaca jumhuur ulculamaa iyana waa sidaas waaye walaa takun cani lculuumi qaacida masaladii waa laguu sharxay tii horena waa laguu sharxay falaa takun ha noqon qofka cilmiga aad u danaynayo qaacidan mid ka fadhiya cani lculuumi or culuumta ha ka fadhiisan meesha lagu haya tag oo culuumta waxa weeye ihtimaam waa wacdi buu kugu dhex wadaa iyo boorine walaa takun ha noqonin cani lculuumi culuumta xaggeeda qaacidan mid ka fadhiyo aan u dhaqaaqinba ama aan isku dayin aan baranayn aan waka waxa weeyaan sidaa ha noqon waxa weye qaacid waa maxay taarikan lahaa kaslan cilmiga mid ka taga waasi waa iska caajisaysan tahay ma tegi kadhid ma baran kadhid haddeer wax ma bilaabi kadhid war cilmiga ha ka fadhiisanin cilmiga yaa kula talinayaae falaa takun cani lculuumi qaacida innagoo nala talinaya cilmiga ha ka fadhiisanin mid ka fadhiya cilmiga ha noqon ama maahe takaburan can tacallumi lcilmi falaa takun cani lculuumi qaacidan war cilmiga yaa mid ka fadhiista ha noqonin kibir darteed yaan lagugu arag iyo yaa maarata hadeer ha noqonin waayo magacbaa lahayd oo saasaa ahayd oo xaggee ahayd oo maanta adoo cilmi hadeer marakan bilaabay haddii lagu arko si kalea arrintu noqonaysaa waa takabur wey baa la dhahaa taas lama rabo ama maaha kibir dartiis cilmiga ha iskaga daynin aa ka kibraysid yaa dad kaa hooseeya inaa wax ka barato adduunyada dadkaaga mansilo hoosaysa adduunyada meeshaa ka gaadhay dadkaaga mansilo hoosaysa inaa ka barato ama dad kaa da'yar inaa ka barato taasna iskala weynaan oo haddii ilmahan yar ama qofkan yar culuum a u baahan tahay uu hayo yaa iskala weynaan qofa adduunka aad adu ka magac weyn tahay hadduu cilmigan hayo iskala weynaan intaba sharaxa kuu qoraya falaa takun cani lculuumi qaacida waayo wuxuu yidhi waa arrimaha khatarka arrintaa qofka halaagga ku rido weligii uusan maaragtay wax baran ee dadaal yaa ijtihaad samee fa ina alcilma laa yunaalu ilaa bitacallumi cilmiga barasho maaha wax kale laguma gaaro barashaa la rabaa iska daalacaysa iyo iska wax dhegdhegaysi keliya iyo wax maaragtay fiirfiirin iyo maqal keliya maaha tacallum baa cilmiga lagu gaara barash ee xaydxaydo guntiga u gaabso cinaayosii danaynsii cilmiga taasina wata falaa takun can ilculuumi qaacid weliba markaa wax baranaysa waa inaad ka fog tahay baa lagu leeyahay waxyaalaha xunxun oo xaasidnimadu ka mid tahay hurdada badan oo qofka jaaniska ka dhuminaya ay ka mid tahay laa xalaa laa yasuudu xaasid qof xaasida madax ma noqdo meel ma gaaro isagii baa haddii isgubaya waa balaayo faa'iido ma leh waaye walaa waayo walaa yanaalu lkhayra raaqidu qof iska yaallo oo iska jiifo iska hurdana khayr ma gaaro la waqtigii baa ka dhumay walaa yaxsulu culuuma qaacidun qof cilmiga ka fadhiyana culuum ma soo xasiliyo waqtiga geli waxbarashada waka halkaas ma ujeedaan waman yais min raxmat illaahi ma ujeedaan fa huwa waxau idiin qora jaaxidun maxaabah kanaa wuxuu ii qoray wax kaloo aan la yaabay fa huwa jaahidun buu yidhi jaahidun a nusqooyinkan la soo bayaaniyey howlahaasay leeyihiin marka halkaas waxaa weeyaan hadday indhahayga ku dhacday jaaxid soo maaha waa in qofkii saanoo kale u qorayo iska socdo ayib marka ilaahay ciddou doono wuxuu doono u hibaynaya fanasalu اllaha tacaala an yamuna calayna biziyaadati ixsaanihi wa tafadulaatihi wa bicafwihi wa qufraanihi inahu gafuuru raxiimu jawaadun kariim masalada halkaas inoo dhacdo masaladaas iyo masaladii ka horaysay waa labadaa masalo ulukii guud baa intaa lagaaga soo qabanaya war hooyo ulu waa lahayde bal labadaa masale haddaa aabba iyo hooyaiyo labada zawj midkood meel ku aragtid ulu maa baqyada bal hooyada sii saa ula soco weeye ulukii guud yowsan kula tegin taa wey wuxuu yidhi midkaan maalan islaantaa dhimatay maalan waxay ka dhimatay buu yidhi sitiina junayha lacagtaa masar baa junayha la dhahay laakiin hadda waxaa iska dhahdaa lixdan kun oo doolar bay ka dhimatay lixdan kun oo doolar ayay ka dhimatay sawjku waa reerani soo maa soddon kun si maxaa soo haray soddon kun soddonkaas sulusu maa baqiya saddex meelood meel hooyada si toban ah labaatanka kalena waxa weeyaan waxaa siinaysaa aabbihi sidaan hooyada u qaadan wax ka tiro badan aabbaha wuxuu qaatay ama u dhow labada masaleba taasaa laga cararaya ayib soo dhaaf marka wuxuu yidhi wa huwa ulukii lilnayni qoladii labaad ulu wax ku dhexashee waye lilnayni labo ayuu u ahaaday laba raga aw sintayni laba gabdhood laba wiiloo walaalaah ama laba gabdhoodoo walaalah oo min waladil ummi waladul um hooyo ilmaheedii ah walaalo liumma qof baa dhintay wuxuu ka tegey walaalo hal ka badan laba iyo ka badan oo laba nin ah ama laba dumar ah ama isku qasba ah mid wiil iyo gabar ah yaa ulus baa la siinaya fain kaanuu agsara min dalika fahum shurakaau fi ulu ulu bay shuraka ku yihiin kuwaasna ulu bay qaataan oo min waladil umma biqayri maynin been la'aan oryaah ulu bay kuwaas qaadanayaan biqayri maynin been la'aan wey biqayri kadibin bay ka dhiganta ya maynin wey lafdigaas waa saas hooyaduna ulus bay wax ku dhaxashaa walaala li'um ahna oo laba iyo ka badan ahna ulus bay wax ku dhaxlaan waa intaas iyaduna wahaakadaa waxaa kuula mida in kafuruu hadday bataan yaa labaa lagu yidhi laba wiil inayni iyo intayni mulxaqaadkii taniyada muanaha soo ma xusuusataan waxa weeye wahaakadaa waxaa la mida in kauruu hadday bataan ow zaaduu ama owdu bimacnaa wow ow zaaduu wazaaduu ay kordhaan kauruu zaaduu waa isla bateenun dee waa badashiya badasha waa la mid hadday xataa bataanoo hadda horawal laba haddaan nahay ulu ma lahayn ha hadda toban baan noqonay lu'uma hadday xataa bataan famaa lahum ma ahaanin fii maa siwaahu ulu wax ka soo haray saadun sahaysiin zaadun sahay wax laydinku daraya ma jidhaaldhahaya famaa lahum zaadun wax dheeraada iyo zaad iyo sahay yaa uma ahaan fii maa siwaahu ulu wax ka soo haray hadday laba noqdaanna ulu bay leeyihiin hadday saddex noqdaan intay leeyihiin hadday toban noqdaan intay leeyihiin yazaad waa safarka xoolaha loo sii qaatay wax hataa aanba bixin kalaa ma leh iyagaa intaas iska leeyihin waaya watasawiil inaas wadukuru fiihi kamaa qad ow baxa almasduuru watastawi waxaa ku siman alinaasi kuwa dhidig iyo wadukuru kuwa labaa fiihi ulukaa ku siman lidakari waxma qaybsadaan walaala lium ah iska jira walaalahan maaragtay li'abka iyo shaqiiqa iyo wiilasha gabdhuhu wiilku laba qori leeyihi gabadhuna qori walaaluhu hadday hooyo keliya walaala ka yihiin wiilka iyo gabadhu waa isleegyihiin madaxyadoodaa loogu qaybinaya si siman watasawi fiihi watasawi linaasu wadukuuru baa siman kuwa dhadig iyo kuwa lab fiihi ulukaas kamaa qad awdaxa siduu caddeeyeyba almasduuru kan la sadareeyey waa qur-aan kariimka waduuri wa kitaabin masduur kama awdax isagoo caddeeyey almasduur yaa waay aad buu inoo ku bayaanay haddaba aynu sii aynu sii sheeg sheegno waxa weeye walaalaha meesha mar haddii ay tiro gaaraan hadda meeshaan waaxidku nimankaan ahlufaralkaa tiro uma yaqaanin waaxid kowda tiro uma yaqaanaan meesha hawsh ka bilaabata wey wixii ka dambeeya waaxid hadday mar gaaraan labo iyo ka badan labadu waa u jamac iyaga marakan laba hadday gaaraan bes hooyadiina waa iyagii ulus ka kaxaynayay kuwaan hadda waa iyaga ulus ku qaadanaya ma garateen walaalahaas hadday intaa gaaraan rag iyo dumar iyo isweydaar waxay doonaan ha noqdeen waana ku siman yihiin ulus bayna leeyihiin waay kamaa qad awdaxa almasluub sidoo caddeeyey wey masaladaasi wata waxaa la yidhi marka wlaadulum waxyaalaha ay walaalaha kale ku khilaafaan waa badan yihiin tanaa ka mid a kuwa kale soo lidakari milu xadulunsayeyni ma ahayn masaladan baaba ka mid a inay iyagu ku siman yihiin rag iyo dumar waaye waxaa kaloo ka mid a masaa'isha ay ku khilaafaan mataqaanaa walaalaha kale masaa'isha ay kaga duwan yihiin waxaa ka mid a kooda lab waxba ma soo casamaynayo kan gabadha waxaa ka mid ah wiilka li'umkaa yuu ku soo dhowaaday meydkan ugu soo dhowaaday hooyadiis soo maa hooyadiiyo joogta qofku badanaa qofka ku soo dhowaaday isagoo jooga wax ma dhaxlo laakiin iyaga hooyadii hagga kaga jidha wax dhaxlaysa beeyana wax dhaxlayaanu qaataan waayo ayb waxaa kale hooyadood oo ay maceeda wax dhaxlayaan oo ay ku soo dhowaadeen mar hadday laba gaaraan xijaab laya xujbu nuqsaan bay ku ridayaanoo uludkiiba iyada inta ka kaxeeyaan iyagii baa laba noqdae bay waxay geynayaan sudus hooyadii waayo waxaa ka mid a waxyaalaha waladu umku ay leeyihiin marna dhaxal ma qaataan walaalo li'um ah ilaa qofka la dhaxlayo inuu yahay qof kalaalo ah kalaala ma taqaan asal iyo farac qofaan midna lahayn qof aan aabbana lahayn qofka dhintay aabbihii waa inuusan jirin awowgiisna waa inuusan jirin wuxuu dhalay iyo wiilow dhalay wuxuu dhalayna waa inuusan jirin kalaala qof aan asal iyo farac midna lahayn bay waladoom ku dhaxlaan walaalnimada mar hadday ku dhaxleen qofkaan ay dhaxlayaan haddii dadkiisa joogo dadow dhalay ama wiilow dhalay dadow dhalay ama aabba nool yahay ama awoowe waxma qaataan walaalo li'uma xijaabkaa la tegi doonaa markaan gaarno dee allay taasina wata waxaa ka mid a masaa'ishay gaarka leeyihiin hadday hadday ulus marna ka badan ma qaataan boqol qof hadday noqdaan iyo hadday laba qof noqdaan uluskaasaa ka dhexeeya waaya wain kaana rajulun yurafu kalaalatan aw imra'atun haddii la dhaxlayo ama la helaba nin la dhaxlayo oo kalaala ah ama haweenay kalaala ah walahu akhun aw ukhtu wuxuuna leeyahay wiil walaalkiisa ama gabar walaashiisa likulli waaxidi minhuma sudus waa kuwii luumka ahaa aayaddaas hal wiil ama hal gabar hal sudus buu leeyahy marka wuu kuwaan luumkaa xabad markuu yahay hal sudus buu qaadan wiil iyo gabar sudus kuma kala leh wiil hadduu yahay waa sudus hadduu hal gabar tahana waa sudus fain kaanuu agara min daalikana fahum shurakaau fi ulu ulukay wadaagaan laba iyo ka badan hadday noqdaan taasina wataa ayib halkaa marka waa waa halkaas waa iska caddahay dadkii uluska wax ku dhexlayey baa ku dhammaaday dadkii uluska wax ku dhexlayey ayaa ku dhammaaday ayib marka waxaaba noo haray hal qolo qolo sudus wax ku dhexasha lix meelood meel qole lix meelood meel wax ku dhaxasha baaba dadka ahlu furuudka ahaa ama ahlu faradka ahaa kaba soo harayba saddexdii xisaabadoo hore oo niskii iyo rubcii iyo umunkii waa soo qaadannay halkaanna ulutaankii iyo ulukii baan maraynaa oo hadda qaadanay saddexdii kaloo isku dhinaca ahaa oo waxaa haray suduskii oo keliya iyo dadkii wax ku dhexlayey ayaa inoo haray waay waxaa la yidhaahdaa marka waa in maaragtay lasoo fiiriyo oo masaa'ishaan maaragtay badanaaba waxay u baahan yihiin qolo kasta farad kasta dadkii wax ku dhexli jiray in qofku uu soo raacdo ama soo xafido wixii shuruudalena shuruudihii wax ka garanayo qofkaan markuu nis qaadanayey ama rubuc qaadanayey yaa ama umun shuruudaha jira si hadduu haddii la yidhaahdo qofkaan iyo qofkaan qofkan wax u dhaxal uu shuruudihii u fiiriyo baababka muhiimka waxaa ka mid a faraa'idka xujbiga ama xijaabka inuu qofka yaqaan qofku wuxuu wax ku dhaxlana inuu yaqaan dadkan xisaabaadkooda waxa ka dhexeeyana inuu yaqaan labadan qof waxay isku yihiin waxuu ku dhaxlay marka intuba hadda waa inoo fiican yihiin ilaahay ha inoo furo wallahu subxaanaه wa tacaala aclam